dhinaca kalena hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa xuska maalinta caalamiga ah ee labaatanka juun sheegtay in gudaha somalilan ay ku sugan yihiin qaxooti gaaraya koob iyo labaatan kun oo qoys kuwaas oo ka soo qaxay dalal kala duwan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha somalilan cabdikariin maxamed axmed cabdikariin xinif ayaa u sheegay v o a hay-adda u n h c r shirar badan oo ay yeesheen oo kor loogu qaadayo nolosha iyo daryeelka dadka qaxoontiga kuwa gudaha somalilan kuwaasi oo aan weli midho dhalin
marka dee dowladda somalilan itaalkeeda waxba iskama akrato laakiin dee hay-adaa u xilsaaran waddankana degan oo jabciyadda qurmaan ka dhexaysa ka wakiila runtii waxaad moodaa sida loogu talagalay inaan hay-adahaasi ugu hagar bixin annaga dee lacag nama soo marto dadka qaxoontiga leeyahay ka dowlad ahaanna ma soo marto ka hay-ad ahaanna ma soo ndr ahaanna ama hay-adda qaxoontigana ma soo marto waxaa gacanta ku hayaa waa hay-adda u n c r iyadaa siisa iyada ayaa ay u soo martaa marka haddana xabashada dadka qaxoontiga anagu bay nagu dhacdaa aada iyo aad bay u cawdaan masalan hay-adda u n c r ilaa dhowr iyo toban ama hay-adood ama dowladood baa ka caawiya dadka qaxoontiga ah fanqsiiya haddana waa iska nasiib daro dad dee intaa lego dheer labaatan kun ah in ay dayac fara badani uu ka muuqdo alaqale waxayd in wax la awdo ta kale waxaanu dee ka xishoonnay oo dowladda somalilan iyo dadka reer somalilan iyagoo shar sharaf iyo karaamaba kule runtii inay dadkan xeryo gaara u sameeyaan oo meel ku xidhaan waa laga qurux badnaaday waayo dhibaatooyin badan bay dadka haddii meel laysugu saaro iska keeni karaan marka saa daraaddeed waxay ku dhex jiraan ummadda reer somalilan bay ku dhex jiraan ku dhex nool yihiin noloshoona dawasadan kaaga warrama geesta kale guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa sheegay in nabadgelyo buuxda dadka qaxoontiga ay ku haystaan gudaha somalilan sidoo kalena daryeelkooda waxbarasho iyo caafimaad ay waxoogaa ka haystaan balse meelaha ugu liita ay yihiin hoyga iyo cuntada waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxoontiga uu leeyahay oo ilaa shan qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqol kiiba boqol ta-aan huba inay hawlka ku heleen waa nabadgelyo boqol kiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay de aanu gaarsiisnayn waxoogaa waxbarashadana carruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqol kiiba boqol nabadgelyo way haystaan ummadda reer somalilan baan runtii u mahadnaqinahay oo ay isdhex galeen oo isfahmeen oo ay wada shaqeeyaan oo ay wada shaqaystaan oo u shaqeeyaan oo la shaqeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqinaa waana dhaqan dadkeena lagu yaqaano martisoorka had iyo jeer iyo gobonimadaasi waa lagu yaqaana dadka reer somalilan ama labada shayee kale cunto iyo hoy waa labada shay ugu liita ee dadku ay haystaan qaxoontiga ay
hay-ad ahaan wada shaqayn baa leedihin u n h c r ma ka shirteen ama ma ka wada hadasheen in duruufaha dadka wax laga bedelo waanu ka wada hadalnaa wada hadalka u isma taago ama waanu u yeedhnaa ama dee telefoon baanu ku wada hadalnaa ama waraaqaanu isu qornaa runtii ma sahlanaa wada hadalkeegu ma yara doodayduna ma yara laakiin waxba iskama bedelin ilaa imanka waase rajeynaynaa kulleyba xafiiska somalilan bishan dad wada cusub baa shaqada ka wada bilaabi doona haddii ilaahay ka dhigo waanu jecelnahay in ay xaggoodi iyo xaggee wax iska bedelaan sidii aanu u wada shaqayn jirno isfaham wanaagsan inaanu yeelano in aad u rajeynaynaa labaatanka bisha lixaad ee juun ayaa sanad kasta loo asteeyey in la xuso maalinta qaxoontiga caalamiga ah hase yeeshee cudurka coronavirus darteed ayaa wax munaasabad iyo xaflada midna aan loo qabanin maalintan gudaha somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa